bismillaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan khiyaartiina dhegaysata ay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo subax walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markii laga reebo subaxa jimcada ah saakayna waa subax isniin ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha tobanaad sanadka labada kun iyo labaatanka qodobada hadduu eebba raalli ka noqdo barnaamijka faaqidaadda wararka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa ka socdo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee la doonayo in lagu soo dhiso maamulkaas oo ugu horrayn doono dhismihiisa baarlamaanka oo dooranaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka odayaashii baarlamaanku xuli lahaa ayaa lagu soo warramayaa in howshii lagu xarayn lahaa ay socoto afhayeenka maamulka hirshabeelle daa'uud xaaji ciro oo ka hadlaya dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee jowhar ka socda barnaamijka faaqidaadda wararka ayaad saakay ku dhagaysan doontaan waxaad kalood barnaamijka ku maqli doontaan wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa booqasho waxa uu ugu tegay qoyskii ay ka geeriyoodeen afar carruura oo iskuda ah oo la sheegay in ay gargaraaceen madfac dhulka ku jiray barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan wariyaheenna cabdikariin bulxan oo deegaanka u raacay wasiirka waxbarashada oo ka hadlaya goobahaas ay tageen iyo sida ay uga hadleen miinooyinka dadku ay ku waxyeeloobaan qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaad kalood barnaamijka ku maqli doontaan oo aan idiin aqrin doonaa liisaska dad xalay ay abaalmarisay muqdisho awaad oo ah shakhsiyaad isbitaallo hoteello iyo goobo ganacsi iyo ururo barnaamijka ayaadna ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaa idinkugu hayaa barnaamijka anigoo ah liibaan cabdi caddo ayaa idinla socodsiinaya maaida muxudiin ayaa igala qaybgeli doonta cabdisalaan mukhtaar ayaa farsamaynaya muddada nuska saaca ee barnaamijka uu hawada ka baxaya ee waa mar kale ee barnaamijka faaqidaadda wararka waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee barnaamijka faaqidaadda wararka ayaan gudagelaynaa iyo sida hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen muqdisho awaad xalay waxay abaalmarisay shakhsiyaad goobo caafimaad hoteello iyo ururo muqdisho ka jira oo mutaystay in abaalmarin la siiyo kadib markii codayn xagga online-ka ay dhacday dadkii la abaalmariyey iyo qaabkii xaflad weyn oo xalay muqdisho lagu qabtay oo mas-uuliyiin dowladda ay ka qayb galeen ay u dhacday waxaa noo soo koobaysa oo liiskaas gacanta ku haysa wariyaheenna maa-ida muxudiin dhiblaawe oo stuudiyaha sideedaad ee raadiyo muqdisho gula sugan maa-ida bal xafladii xala ka waran abaalmarinta ay muqdisho awaad ku dhiibtay liibaan aad baad umahadsan tahay sanadkii saddexaad oo xiriir ah ayaa ay bixinaysaa muqdisho awaad abaalmarintan waxaana munaasabada oo lagu bixinaya abaalmarintan kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda iyo qaybaha bulshada iyadoo lagu sharfay in qof kasta uu shaqa ahaan qofka uu quseeyo uu ku dhawaaqo islamarkaana uu guddoonsiiyo abaalmarinta waxaa kamid ahaa madaxdii ka qaybgashay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cusmaan abuukar dube wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga cabdifataax qaasim xildhibaano uu ku jiro cabdulaahi maxamed nuur iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada basmac amar jiketi iyo dad kale oo magac kule bulshada liban idaacaddii ugu wanaagsanayd sanadkan dhanka dhageysiga marka la yiraahdo ayaa la guddoonsiiyey idaacadda radio dalson wariyihii ugu wanaagsanaa ee sanadkan waxaa lagu abaalmariyay cabdiqaadir ciise cali oo ka tirsan warbaahinta qaranka si gaaran uga soo horrama arrimaha garsoorka iyo ciidamada iyo warbixino taabanayo kadigista waxaa dhagarta ah ee dadku ay u maleegayaan kooxda shabaab sidoo kale hoteelkii ugu wanaagsanaa ayaa la guddoonsiiyey hoteel eliid ama loo aqoonsaday oo dhowaan muqdisho laga furay ee shirkadii ugu wanaagsaneyd ee dhanka dhismaha ayaa waxaa abaalmarin ahaan loo guddoonsiiyey alburuuj oo kamid a shirkadaha dhismaha ka shaqeeya ee shirkadii dhanka dhisaynka iyo daabacadda ugu wanaagsaneyd ayaa waxaa sidoo kale abaalmarin ahaan loo guddoonsiiyey sanched ee cisbitaalkii ugu wanaagsanaa ee sanadkan ayaa loo aqoonsaday soomaali sudanes hosbital waxaa dhakhtarkii ugu wanaagsanaa ee sanadkan ku guuleystay doctor cismaan aadan cabdulle filim qaadihii ugu wanaagsanaa ee sanadkan ayaa sidoo kale waxaa ku guuleystay maxamed saciid tahliil oo loo yaqaano fuuriyaye sidoo kalena ee caan ku ah inuu duubo aroosyada iyo muuqaalada quruxda badan ee xafladaha ka dhaca ee dalka ee khadaab foundation ayaa ururkii ugu wanaagsanaa ee samafalka ee sidoo kale lagu abaalmariyey sidoo kale degmadii ugu wanaagsaneyd ee sanadkan ayaa loo aqoonsaday degmada dayniile ee gobolka banaadir ee jaamacaddii ugu wanaagsaneyd ee sanadkan ayaa sidoo kale abaalmarin lagu guddoonsiiyey jaamacadda muqdisho shirkadii duulimaadka dhanka ugu fiicneed ee sanadkan labada kun labaatanka ayaa noqotay daala airline waxaana dhanka hal abuurka gabdhaha ee hal abuurkii ugu wanaagsanaa ee gabdhaha sanadkan loo aqoonsaday nasra decoration and cakes ee fanaanadii ugu fiicneed ee dhanka dumarka ayaa abaalmarin ee la guddoonsiiyey waxayna noqotay shaadiye sharaf oo dhanka madadaalada iyo sidoo kale ee dadka youtube-ka ka shaqeeyana ka mid ah fanaankii ugu fiicnaa ee dhanka ragga ayaa loo aqoonsaday sharmo boy oo ah wiil dhalinyaro ah sidoo kalena dhalinyarada magaaladu aad ay ulahana qaadeen ee heesihiisa oo dabcan madadaalo iyo waxyaabo kale oo mararka qaar xaqiiqooyinka taabanayana ay ku jiraan ururkii dhalinyaro ee ugu fiicnaa ayaa loo aqoonsaday madasha kulmiye ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee dhanka kubadda cagta ayaa lagu abaalmariyey abshir axmed colaad waxaa kaloo jiray abaalmarino gaar ah oo loogu magacdaray allaha u naxariistay injineer yarisow ee kuwaas oo loogu talagalay ditoreyse xaawo cabdi oo muddo ka shaqeynaysay howlaha samafalka allaha u naxariistayna goordhow geeriyootay balse waxaa uu guddoomay laba gabdhood oo iyadu ay dhashay marxuumadda ee abaalmarino kale oo gaar ah ayaa jiray oo shaqsiga sanadka ayaa loo aqoonsaday wasiir khadiija maxamed diiriye wasiirkii hore ee dhalinyarada iyo ciyaaraha haddana ah wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka cabdiraxmaan yuusuf alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda faafinta ayaa sidoo kale la guddoonsiiyey abaalmarin ee sidii uu la shaqeeyey ee kooxda muqdisho awaad
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maa'ida muxudiin dhiblaawo ayay ahayd oo noo soo koobaysay abaalmarinadii kala duwaneyd ee xalay xaflad weyn oo lagu qabtay magaalada muqdisho ee abaalmarinta lagu siiyey shakhsiyaad hoteelo goobo caafimaad iyo dad loo fahmay in ay waxweyn kusoo kordhiyeen bulshada soomaaliyeed khiyaartiina dhegaysatay barnaamijkii faaqidaada wararka ayaad dhegaysanaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad inagala socotaan qaybihii hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
waa tahay dhegeystayaal raadiyo muqdisho ayaa nagala socotaan barnaamijka faaqidaada wararkana waad dhegeysaneysaan iminkana jowhar magaalada jowhar ee xarunta maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa ka socda dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo dowladda maamulkaas lagu soo dhisayo waxaana hadda dhaqdhaqaaqa ugu badan uu yahay sidii baarlamaanka loo soo dhisi lahaa dhaqdhaqaaqyada socda iyo xaaladda siyaasadeed ee jowhar ka jirta waxaan ka wareysanaynaa daa-uud xaaji ciro oo ah afhayeenka maamulka hirshabeelle qadka ayuu si toosa ugu jiraa afhayeena soo dhowow marka hore faahfaahinna naga sii ee hirshabeelle waxaa ka socda
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantiin radio muqdisho waa sidaa sheegtay waxaa runtii socda howlihii doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle dhawaanna waxaan magaalada jowhar aan kusoo dhaweynay dubabka dhaqanka dowlad goboleedka hirshabeelle badankood howluhuna sidii loogu talagala ayay u socdaan waatii ay guddiga farsamo ee soxulista baarlamaanka labaadna runtii ay jadwalka ay soo saareen odayaashii iyo kullina ay soo wada xaaroodeen marka waxaa uun socotaa howlihii doorashooyinka sidii dubabka dhaqanka ay usoo xili lahayn baarlamaanka labaad heer gebagaba ah ayayna un hadda marayaan waana rajeynaynaa insha allah waqtiyada ugu soo horeeya un in lagu dhawaaqo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad uu yeelan doono dowladda hirshabeelle ama dowlad goboleedka hirshabeelle anaguna kan dowlad ahaan runtii waxaan ka shaqaynay imkaaniyaadkii loo baahnaayo o dhan ha noqoto dhanka amniga soo dhaweynta dib u dejinta dubabka dhaqanka ahaa shaqadeenuna runtii waxaan uga soo baxnay sidii loogu talagalay howluhuna hadda waxay hor yaalaan dubabka dhaqanka oo hadda ku xaraysan magaalada caasimada ah ee jowhar waxaana runtii magaalada aada looga dareemayaa qabanqaabada iyo doorashooyinka iyo maaragtay dawaxanka runtii iyo bulshada oo runtii aada ugu soo badanaya xirdoonka ah marka waan rajeynaynaa sida ugu quruxda badan ugu wanaagsan in howluhu ay kusoo dhammaadaan hadduu alla yidhaah waa gartay afhayeene odayaashii loo baahnaa in xildhibaanada ay xulaan maadaama beelo ay ka imaanayaan ma dhammaystiran yihiin oo in xildhibaanada lasoo xulo hadda diyaar ma loo yahay maxaase is leedahay maamulkaasi in baarlamaankiisa la dhiso meeqa ayay qaadan kartaa wallahi waa mahadsan tahay na odayaasha iyo duba dubabka iyo nabadoonada runtii hadda uuna soo gaaray marka aan qiyaas ahaan usoo qaato waxaan aaminsanahay in boqolkiiba sagaashan iyo sideed in ay xaadir ay ku yihiin magaalada nabadoonadii oo dhan ay joogaan beelaha runtiina ay naga maqan yihiin dubab culusoo runtii muhiim ahoo beesha xawaadlo ah laakiin haddana ay yimaadeen nabadoonadii oo runtii beesha ah iyo mataqaanaa rag siyaasiyiinana ay meesha ay joogaan waa dareemi kartaayo markii la isku dayo in wax la dhiso un iska tabashooyin waa ay jiri karaan marka insha allah waxaan rajeynaynaa meeshaan inuu ka curto dowlad goboleed mataqaanaa la jaan qaadi kara dowlad goboleedyada dalka ka jira afartii sano runtii lasoo dhaafayna maamulka ama madaxdii mataqaanaa hogaaminaysana runtii dadaal iyo meel bay uun soo gaarsiiyeen wanaagsan waana rajeynaynaa ragga cusub ee imaan doona iyaguna inay meel gaarsiiyaan marka waxaa weeye dadka dubabka ah ee meesha yimidna iyaguna halgan culus ayay ku jiraan si baarlamaan taya leh oo weliba ka taya badan baarlamaankii hore ay usoo dhisi lahaayeen shaqaduna waa ay socotaa oo halka dad ah mataqaanaa isdhinac ordaya kuraasta raadsanaya dubabka dhaqanka ag fadhiya mataqaanaa quudareynaya runtii in mataqaanaa xubnaha baarlamaanka ay ka mid noqdaan weliba waxaa ka mid ah dad siyaasiyiin oo culus oo mataqaanaa aad mataqaanaa meelaha badankood looga yaqaana ayaa ka mid ah dadka xildhibaanada raadinaya marka waa anaguna rajadeenu waxa ay tahay in mataqaanaa meeshaas wax wanaagsan ay kasoo baxaan anaguna rajadeenu waxa ay tahay mar kale in dowlad goboleedka hirshabeelle ay runtii afar sano kadib haddana ay yeelato baarlamaankeedii labaad ay yeelato madaxweyne ay yeelato madaxweyne ku-xigeen ay yeelato guddoon baarlamaan runtii aniguna amnigii waan xaqiijinay oo amnigii waa ansubnay magaaladu nabad weeye xaaladuna aada iyo aad bay mataqaanaa u wanaagsan tahay shacbiga hirshabeelle gaar ahaan shacbiga caasimaduna iyaguna aad bay usoo dhaweeyeen wufuudii kala duwaneyd ay soo gaartay magaalada jowhar elboorkay u safan yihiin magaaladay u safan yihiin heer waxay gaareen dadku in guryahooda ay uga baxaan martida timid lagu soo dhaweeyo marka waxaan aaminsanahay reer jowhar iyo ka maamul ahaan hirshabeelle in kaalinteenna aan kasoo baxnay waana rajeynaynaa insha allahu dubabka dhaqanka iyaguna mas-uuliyadda culus ee saaran ee ah in baarlamaan taya leh oo mataqaanaa mug iyo miisaanba leh mataqaanaa ay soo xushaan dhowaanna waa rajeynaynaa in lagu dhawaaqo baarlamaankaas baarlamaankaasna waxaan rajeynaynaa inuu noqdo baarlamaan hirshabeelle uheeliya hirshabeelle mataqaanaa maxaa lalahay wax badan kusoo kordhiya hadduu ilaahay yidhaahdo marka murashaxiintiina waa ay joogaan magaalada marka dhaqdhaqaaq xoog leh ayaa magaalada ka jira
waa gartay markii laga tago dadka siyaasiyiinta ee raadinaya in baarlamaanka labaad ee maamulka ay ka mid noqdaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ma jiraan siyaasiyiin miisaan leh oo la yaqaano oo ama boorar dhajisanaya ama inay xilkaas raadinayaan ay muuqato oo jowhar tegay
waa maadsan tahay waa ay jiraan dad raadinaya guddoonka baarlamaanka oo mataqaanaa doorashadiisu ay tahay doorashooyinka ugu soo horeeya mar haddii lagu dhawaaqo haddii a la yidhaahdo baarlamaanka labaad ee hirshabeelle waa ayna ku xigaysaa tan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa jira rag siyaasiyiin ah oo miisaan culus leh oo runtii aan aaminsanahay in wax badan ay soo kordhin karaan haddii mas-uuliyaddan lagu aamino waxaan kaloo runtii weli aan dhicin in boorarka la dhejiyo waayo maadaama xulista baarlamaanka lagu mashquulsan yahay iyo mataqaanaa xodxodashada odayaasha weli murashaxiintu maysan u suuragelin in borarka ay dhigsadaan laakiin waxaan aaminsanahay mar haddii xildhibaanada lagu dhawaaqo magaalada dhan ina wada bor noqonayso magaaladuna saxmadeedu aad bay u badatay waayo maalin kasta saddex diyaaradood iyo afar diyaaradood oo dad ah oo kuwo xildoon ah iyo kuwo mataqaanaa dadka u kaambeyn garaynaya ayaa diyaaradaha saaran marka un waa rajeynayna borarkan inay dhegsadaan laakiin hadda xodxodashadii ayaa lagu jiraa in odayaashii iyo dubabkii iyo nabaddoonada agta laga fadhiisto oo wax lakala xoodsado laakiin waa ay ku xigtaa arrimaha kale iyo ku dhawaaqista murashaxiinta iyo iisheeg dhejinta boorarka iyo waxyaabahaasoo dhanna un waa ay ku xigaan laakiin hadda waxaa socota in odayaashii iyo mataqaanaa laga sugayo inay ku dhawaaqaan xildhibaanadii ay usoo xuleen beelahooda hirshabeellena wakiil uga naqan lahaa
aada iyo aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa daa-uud xaaji ciro afhayeenka dowlad goboleedka hirshabeelle oo sidaad maqlayseen faahfaahin naga siiyey maamulka hirshabeelle oo hadda la doonayo in baarlamaankiisa labaad la dhiso baarlamaankuna uu guddoomiyaha iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa uu soo doorto dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ayaan ka wareysanay khiyaartiina dhegaysatay barnaamijka faaqidaada wararka ayaad la socotaan raadiyo muqdisho ayaadna naga dhegaysanaysaan
meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
waa tahay dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka faaqidaada wararka ayaan sii gudagelaynaye deegaan ka tirsan gobolka galguduud ayaa waxaa ku geeriyooday afar caruura oo isku da-a oo hal qoys kasoo wada jeeda kadib markii waxyaabaha qarxo oo dhulka ku aasnaa caruurta ay ku ciyaareen oo ay gargaraaceen kadibna ay ku qaraxday wasiirka waxbarashada iyo xildhibaano ka tirsan maamulka dowlad goboleedka galmudug ayaa qoyskaas booqday waxaana ay ka hadleen dhibaatada miinooyinka dhulka ku aasan hubka haraaga ah oo ku haya bulshada iyo xoolaha xildhibaan ka tirsan maamulka galmudug oo lagu magacaabo dareen cabdi aadan ayaa qadka taleefankan si toosa ugu jira xildhibaana soo dhawow bal arrimahaas dhibaatada bulshada ku ah iyo dhibkii ka dhacay ee galgaduud faahfaahin naga sii iyo wafdiga halkaasi tegay
wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka galmudug iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka galmudug iyo aniga oo xildhibaan sare cabdi aadana waxaan soo gaarnay deegaankii ay ka dhacday maalinta dhaweyso masiibadu inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ee waxaan u nimid inaan u kuurgalno waraysanno wixii deegaankaas ka dhacay ee dadkii dhacdadaasu ku dhacday oo ehelka ahaa aan la qaybsanno kacsidii iyo wax ka qabashada iyo kaba warbixinta iyo kuurgalka deegaanka ayaan u nimid ee haddaan nimid waxaan waraysanay dadkii dhacdo ku dhacay meeshii wax ka dhaceen intaba waa nimid ee marka aan nimid oon u kuurgalnayna waxaa waa wax ku badan soomaaliya gaar ahaana gobolada dhexe gaar ahaana galmudug gaar ahaana weliba gobolkan galgudug ee waa wax aada u yaal waa wax masiiba oo dadka umagumac uma baalkii qori la furqoriya rasaas la furfuray gunacyadooda ha noqoto uma ha noqoto miinooyin ku aasan carrada uma bomba gacmeed ha noqotee uma fiyuus ha noqotee waa wax aada u yaal oo musiibo ah waa waxaas maalin walba ubaxa ee soomaaliyeed iyo dadkii bahda waxbarashada iyo dadkii soo baxayba gumaadaya ee waxayna u baahan yihiin ayadoo la ogyahay saas inay u yaalaan wax ka qabad bay u baahan yihiin sida ay qusayso inay wax ka qabtaan oo laga howlgalo hay-adaha uma ha ha ahaadeen samafal uma ha ahaadeen kuwo amni ah ee ciddii ay qusaysana inay ka howlgasho ayaan u sheegaynaa ee uguna baaqaynaa
waa gartay ee, dhibkaas aad ka sheegtay galgaduud ee, gobollada kale oo soomaaliyana waa ka jirtaa laakiin galgaduud waa ugu sii daran tahay hub haraayo oo aad u fara badan ayaa yaalla weli ka maamul ahaan ee, ma isku daydeen in hay-adaha miina baarista qaabilsan aad kala hadashaan waxaan caruurta iyo dadka waaweyn iyo xoolahaba dhammaynaya
biyow ee, waa ka hadalkaas ee, waa wax hortu waxaanu shay uguba ma ahan waa wax dhaca gaar ahaanna baalkii gebi ahaana soomaaliya wax ka jiro oo ku badan weeye gaar ahaana gobollada dhexe wax ku badan weeye saan u sheegayba ee, marka wacyigelin dadku maaragtay wuu wuu qataa laakiin wacyigelinta hay-adihii lahaa iyo wixii u xeer saarnaa maan actionkii iyo hay-adihii kuma wacyigelin dad mana soo gaarin deegaankan iyo dhacdo ka dhacday iyo carrada haddii ay waxaan leenahay hay-adaha ku leh sida maan actionka inay ka hawlgalaan deegaanka
aad iyo hadda aad ka horna dhacdo meelahaan aaggaan xitaa ayada oogaga leh ka dhacday way jidhaa marka waxaa aada ugu badan ee, bahaladaas haraaga oo gumaa ee, baalkii gumaadaya dadka uma ubaxa soomaaliyeed
kaas wuxuu ahaa xildhibaan dareen cabdi aadan oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug oo sidaad maqlayseen faahfaahin naga siiyey dhegaystayaal ilmo caruura oo isku da ah oo ku geeriyooday tuulo hoos tagta balanballe oo caruurtaasina ay ku ciyaareen hub haraa ah oo dhulka galay islamarkaana uu ku qarxay waxaana uu ka mid ahaa wafdi wasiirka waxbarashada oo dadkii caruurta ay ka geeriyoodeen tacsi ugu tagay islamarkaana ka hadlayay hubkaasi haraadiga ah oo galmudug ku badan gaar ahaan galgaduud oo ay doonayaan inay la kaashadaan hay-adaha miinooyinka baara oo kasoo bixiya haraagaas oo xoolaha iyo dadkaba waxyeeleeya codkaasi ayaana ugu dambeeyey barnaamijkii faaqiidada wararka oo saakay aad ka dhageysanayseen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya anigoo ah liibaan cabdi caddow ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay barnaamijka muddada nuska saaca ee hawadu ka baxayay cabdisalaan mukhtaar ayaa farsameeyey inta aan barnaamijkan la mid aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo watanaweeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra watanaweeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta